halkani waa goa nineteenskiisa golaha codka shacabka soomaaliyeed waa dhagood weeye magaalada muqdisho runta taleefonka waxaa ka jira korancoon oo ku sugan magaalada muqdisho gudaheeda waxaa weeyo korancoon oo lagala soo hadlaya magaalada muqdisho waad ogtihiin in doorashooyinkii doorashadii madaxweynaha dhawaan lagu qaban doono waa bishowga sideedeede sidoo kaleeto ay maanta dhib weyne ka dhacday isla madaxtooyada agagaarkeeda waa makal muqarayba shacabka meeshii lagu qaban lahaaba doorashada lagu qaban lahaaba korancoon baa adoon loo soo dulmaraya adigoo mahadsan guud ahaan xaalada magaalada muqdisho maanta ama hadday ku sugan tahay iyo maanta howlhuste u dhaceen meeshaad ku sugnayd adigu waxaad indhahaa ku aragtay maxaase ugu dherisa jirin
waa mahadsan tahay dhagoodo waan ku salaamaya dabcan waan salaamaya akhyaarta kale ku jirta de magaalada muqdisho xaaladeeda waad ka warqabtaan dhibaato weyn baa shalay ka dhacday subaxnimadii dad badan oo shacab iyo odayaal iyo waxa weye isugu jira iyo raaxato iyo ayaa wax lagu yeeleeyey oo maaragtay kuwii sharwadayaasha ah ee ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka ka shaqayn jiray ay maaragtay weerar kusoo qaadeen khasaare weyn baa ka dhacay dhimasho ilaa soddon iyo shan qofa iyo dhaawac konton iyo kor u dhaafay marka waana iska nasiib darro waayo ummadda soomaaliyeed dhibaatadaas inay maaragtay mar walba ay kusoo noq noqoto iyadoo weliba lagu jiro xaalado doorasho iyo kala guur weerarkan maantu waxa weeye waxaa lagu soo wargeliyey dhowr saacadood ka hor intuusan dhicin saa wada ogtihiinba hoteelkaas waxaa kulan ku lahaa rabay inuu ku qabsado oo odayaal ismaac rabay inuu kula kulmo ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa waxaa laga war helay taliska amisom ku wargeliyey in magaalada uu qarax ka jiro oo qarax magaalada ku dhex jiro laakiin aan la garanaynin meel uu maaragtay ku wajahan yahay sidaa awgeed islamarkiiba saacado gudahood wax ka yar laba saacadood gudahoodba waxay noqotay goobtii ra-iisul wasaaruhu ay socday in weerarkaasi maaragtay uu ka dhaco halkaasu dad maaragtay waxgalo soomaaliya oo maaragtay laba malaaq oo aad iyo aad malaaqyada hogaamiye dhaqameedyada ugu caansan ama ugu tunka weyn koonfur galbeed kamida ay ku geeriyoodeen kuwaasoo ahaa kuwii la ballansanaa ra-iisul wasaaraha khasaarahaasaana meeshii ka dhacay guud ahaanba dadku waxaa aada iyo aad welwel badan looga muujinayay dhibaatadii shacabka soo gaadhay goobaha cusbitaalladu aad bay u buuxaan maaragtay wadooyinkiina hadda waa xoran yihiin saacaddan aan kula hadlayo eriyadii shalay wax ka dhacaan dhibaatada khasaarahana waxaa sii faa-iidisoo sii badisay dadkii soomaaliyeed oo maaragtay dhaqan ka dhigtay in maaragtay haddii meel wax ka dhacaan ay maaragtay islamarkiiba kusoo yaacaan eriyadii wax ka dhacay halkas qarixii hore uu ka dhacay albaabka hore ee hoteelka kadibna ciidamadii joogay hoteelka ay iska caabin ku sameeyeen rag damca inay gudaha u galaan laakiin waxa banaanka la dhigay gaari kale oo warhaaqrax ka buuxaan kumanaan kun oo qof oo maaragtay weriyayaal iyo dad shacaba isugu jiro aagaa joogay oo dhanna waxay soo dhoobteen meeshii wax ka dhaceen maaragtay daawasho ay u yimaadeen kadibna kii banaanka yaalay baa lagu qarxiyey marka waa mushkilad iyaduna maaragtay si dadku hadii jeero si kasoo jignaan looguna talagalay nimankan ay ku talagalay inay khasaaraha badiyaan dadkuna aad moodid inaysan maaragtay u hogaansamin wixii loo sheego ama inay aada uga fogaadaan meel hadii wax ka dhacaan ay dhici karto khatar labaad inay ku wajahantoo loogu talagalay iyaga
koon malaaqiyadu hoteelka ayay ku dhinteen mise meel ka baxsan baa ku dhinteen iyagu qarax lagu tegey
malaaqiya labada malaaqba hoteelka ayay ku dhinteen hoteelku siaad og tahay dee waa qaybo badan wuxuu leeyahay maqaaxiyo banaanka ah oo lagu qaxweeyo wuxuu leeyahay kuwa raashinka laga cuno marka qaarkood mid kamidii wuxuu joogay afaafka hore ee hoteelka meel cafeteria ah oo maaragtay kafee lagu cabo halka midka kalena uu hoteelka dhexdiisa joogay laakiin uusan ku jirin qolaalka iyo maaragtay gudaha uu joogay meel maqaayado ayana wax laga cuno oo maaragtay restaurant ah
waaya waxaa sheegay ninkii ahaa wasiirkii hore amnigu in hudheelka dabadiisa xaafadaha u dambeeya lagu dilay afar qof lagu dilo wey waa shabaha arrimaha maxaa ka jira
waa ay jiraan oo afartaa qof oo maaragtay iyagu dee marka ay meesha soo gelayeen qaab istaraatiijiya iyagu ku talagaleen oo maaragtay weerarkooda ay u nashqabaysteen bay kusoo galeen waana rag loogu talagalay inay gudaha u galaan hoteelka ay gudaha u galaan maaragta iyagu lug kusoo galay gaadiidka inta ka degay dhinaca dambe oo hoteelka ay maaragtay kasoo damceen inay kasoo galaan hoteelka sidaas awgeedna ciidamadii meesha joogay iyo dagaalkii markii lagala horyimay oo maaragtay aada looga hor istaagay inay gudaha u galaan hoteelka oo maaragtay si toosa ay markaa dad u bartilmaameysadaan ayay meeshii ku dhinteen iyagu markii howlgalku soo gabagaboobay baa meydkoodii laga helay walowba qaarkood inay iyagu isqarxiyeen oo maaragtay waxyaabaha qarxa ay ku xornaayeen ay jirtay haddana markii howlgalku gabagaboobay kadib baa meydkooda laga helay meesha oo dhismaha qaar baa ku dumay
waa gartay marka laga eego manaaqyadaasi dadka degan meeshu maxay isugu jireen iyagu ka koobneen dad nooceen dad shacabay ahaayeen kuwa dowladda u shaqeeyay ahaayeen xildhibaanay ahaayeen dadka qiimahoodu maxay ahayd ka koobnayeen
dadku dad shacaba dad aqoon-yahanaa oo qurbajooga iyo dad siyaasiyiin ay ahaayeen goobta waxaa joogay haddaan si gaara u xuso xildhibaano kamida dowladda federaalka waxaa joogay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka puntland xildhibaan kale oo deegaanada puntland ka yimi waxaa joogay isimo badan oo reer puntland uu ku mid yahay garaad jaamac garaad cali waxaa joogay nabadoono iyaguna reer puntland sidoo kale dad kale oo deegaano kale ka yimi oo sida koonfur galbeed oo isima maraqyadaas iyo salaadiin kale oo waxa weye gobolada dhexe iyo kasoo jeeda qaarkood ismo badan iyo siyaasiyiin badan baa meesha joogay wuxuuna ahaa hotel ay deegaan u ah dadka badanaa ka yimaada banaanka magaalada muqdisho ama gobolada kale
al-shabaab way sheegtaan saan way ognahay wixii dhacda way sheegtaan meelo kale oo lagu tuumsan yahay ma jira midda kale aan qolada amison hadday ogaadeen sida u ogaan waayeen meesha waxaan ku socdaan ama meesha wax joogeen markay ogaadeen
waa mahadsantahay dhagoodu waa jiraa tuhun noocaasa waxa weerarnadan iyo dilalka qorshaysan ee magaalada muqdisho ka dhacaana boqolkiiba toddobaatan waxaa la oran karaa waa ka baxsan yihiin gacanta al-shabaab sida caadada u ah al-shabaab wax kasta oo maaragtay khasaare geysta oo ay u arkaan inuu khasaare yahay waxay ku kalan gareeyaan inay iyagu sameeyeen oo ka dambeeyeen taasoo maaragtay laftigoodu ay lagu macneeyo inay ama dhaqaale kaga raagsanayaan kuwa iyaga maalgeliya amase waxa weeye ay tusayaan inay shaqaynayaan kuwa iyagu ay u shaqeeyaan maaragtay iyagu ay ka amar qaataan laakiin waxaa jira gacmo badan oo maaragtay dhibaatada iyo amni xumada waddanka ka jirta lug ku leh baa jirta weerarada qaar weeraro siyaasadaysan ayaa loo arki karaa specially kan maanta oo kale hoteelku maadaama uu kulan ku lahaa musharax kamida musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamaya haddana la sheegay oo maaragtay lagu wargeliyey in maaragtay magaalada qarax ku jiro oo wax qarax uu wareegayo magaalada dhexdeeda aana la garanayn meel uu ku socdo marka waa la oran karaa maahane waxa weeye waa cadeymaa loo heli karaa in maaragtay waxa magaalada ka dhaca magaalada muqdisho boqol kiiba toddobaatan ama lixdan maaragtay ay ku lug leeyihin horena waaba loo cadeeyo laamaha amniga ee hay-adda misa oo kale si cad bay u sheegeen in weerarada iyo dalalka qorshaysana magaala ka dhacay aysan geysan al-shabaab keliya laakiin waxa su-aasha ah ayaa waxay tahay yaa kale oo geysta marka haddaan al-shabaab geysan iyada laftigeedu faahfaahin kamaysan bixin la-aanta amniga ee horey u shaacisay inaysan al-shabaab keliya ka mas-uulahayn waxaa muqdisho ka dhaxa
arrintan dhacday miyaanay keeni doonin in musharixiintu ka waashaan la kulanka xildhibaanada iyo shirarka ay qabanayaan miyaanayo laftigoodu ay markaas u keeni karin calqalad dhimicii doorashada
waa mahadsan tahay ninka la yidhaahdo dhagodow horta musharixiinta iyo waxa kala duwan iyo qaabkan hadda hoteelada loo weerarayo musharixiintu saan horeyba u sheegay ama meesha ka jirta waxa weye musharixiintu ilaalay leeyihiin deegaanada iyagu ay degan yihiin oo gaarka u ah kuwa hoteelo degani waa ay jiraan oo hoteeladuna ammaankoodu maahan wax la xakamayn karo waa hoteelo barayvada oo ganacsi security iyagu ay leeyihiin ammaanka hoteelka sugaan baa jooga ummad dhan oo waxa weeye fara badan oo rayid iyo waxa weeye dad shaqaalo dawladeed iyo madax isugu jiraaba waa degan yihiin taasi way adag tahay qofkii hotel degan in boqol kiiba boqol ammaankiisa xooga la saaro sidii loo sugin lahaa laakiin musharaxiinta degan ee deegaanada kale oo guryaha ah iyo haddii ay ku qabsanayaan kulamadooda goobaha ay degan yihiin waa la sugi karaa nabadgelyada haddii musharaxu goobta soo gaaro oo goobta uu joogo isaga markaas kulan ka dhacayana waxa weeye iyagana waa la sugi karaa laakiin waxa dhibaato ah musharaxii intuusan goobtii soo gaarin in lagaba warheli karaba in maaragtay cidda uu la kulmayo iyo dadkii uu la kulmayo markaas la bartilmaameedsado dadkii meesha joogay oo si gaara loo bartilmaameedsado iyadoo looga faa'iideysanayo goobaha ay joogaan oo ah gooba aan la xakamayn karin weeraradana boqolkiiba boqol waxa gacan ka geysta dadka hoteelka laftigiisa shaqaalaha ka ah ama dad maaragtay aada iyo aada ugu dhun daloola xogbixinta goobtaas marka ayay nimankan adeegsadaan waxay doonaan ba ha ahaadeen ama al-shabaab ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen waa dad xog muhiima iyo xog dhaba marka haya oo waxa dhaqdhaqaaqa meesha ka jira iyo waxa meesha la rabo in lagu qabto iyo wax oo dhan ba hore ka ogaan kara wey marka way adag tahay goobtaas oo kale oo meel babliga ah oo ganacsi oo ummad kala duwan ay joogto haddii aan la imaanin muddo ka hor oo nabadgelyada lasii sugin taasina ma suuroobi karto sababto ah waa goob ganacsi oo si brivada dad u leeyahay cid walba degaysa iska guuraya iyo kan soo degaya iyo kan ilbaabkiisa taagan karna waxba xakamayn kara maaha
waaya aada iyo aad baan kuu salaamayaa waa kuleer cool oo magaalada muqdisho looga soo warramay arrinii ka socday waaya hadda noola socotaana waa nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed sidebaa dadka soomaalida jooga magaalada muqdisho iyo weliba musharaxiinta lafahaantooda u arkaan jadwalkan la sameeyey iyo xubnaha kan gudida laga dhigay ee layidhi doorasho madaxweynaha ayay iyagu xubnaha la diyaarinayaan muxuu ahaye weliba boqolkiiba conton ay gabdha yishiin iyo jadwalkan la sameeyey intaad ka warhaysa adigu seeba dadka iyo musharaxiintu u arkaa
waa mahadsantaa dhigoodo aada iyo aad baa loo soo dhaweeyey oo musharaxiintu usoo dhaweeyeen guud ahaanba in doorashada loo cayimo bisha labaad sideedeeda sababtoo ah wadanku wuxuu u baahan yahay dowlad iyo isbedel deg deg ah ayuu wadanku u baahan yahay horey halkii loo iclaamiyey bisha labaad sideed labaatankeeda aad baa tan looga soo dhaweeyey wakti dhow maadaamay tahay in doorashada hore loo dedejiyo sidoo kale musharaxiintu waxay soo dhaweeyeen oo si midaysan usoo dhaweeyeen guddiga la magacaabay sababta keentay in boqolkiiba konton dumar laga dhigana ay tahay dumarka oo aada iyo aada maaragtay ugu muuqda iyagu inay xagga musuq maasuqa iyo dhexdhexaadnimada ay maaragta iyagu kaga fiican yihiin xildhibaanada kale oo ragga ah marka aada baa taas looga soo dhaweeyey magaaladuna marka laga reebo amni xumadaas iyo walwalkaas amni daradu ay keentay iyo qaraxyadaas aada baa taas dadku usoo dhaweynayaa waxaana la qabaa rajo fiican oo ah in doorasho dhacdo wadankana isbedel u ka dhaco musharaxiintuna dhammaantood waa ay ku qanacsan yihiin guddiga ilaa iyo hadda wax maanan arkin musharax dhaliilaya magacaabista guddiga ama xubnaha guddiga shaksiyaad kamid wax ka sheegay weli maanan arag
waayahay halkan nagala socotay waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed codkanka waxaa idiin qaadi doonaa wasiidhada golaha iyo wasiidhada ay golaha wada shaqeeyaan sida maxamed banaadas iyo saadaar sidoo kale waxaa qaadi doonaa golaha nineteen sixty dot com arrimaha dot com iyo weliba facebook aad aad ayuu u bahan u mahadsan yahay kureer cool ee magaalada muqdisho